halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mujadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan o aad naga dhegeysaneysaan bogga v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaalka bisha januari ee sannadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oo muqdisho uga dhawaaqay in la gudagalay hirgelinta hannaanka doorashada dadban ee soomaaliya si aan wakhti dambe u lumin xukuumadda federaalka soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan wakhti kale looga lumin shacabka soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada muqdisho todobayo sebtembar
midowda musharaxiinta ayaa iyaguna ka hor yimid go'aanka lagu bilaabayo hirgelinta doorashada waxaa muuqataa dowladdu inay rabto inay maroorsato doorashada oo siday rabto ay ka yeesho waxaan ku baaqaynaa caqligu inuu shaqeeyo oo qabto doorashadu ka wada dhan yahay waxaan kaloon idin haynaa xubnaha dimuqraadiga aqalka hoose ee koongareeska maraykanka oo wada muushin ay xilka uga xayuubinayaan madaxweyne donald trump halka shirkadda twitterkuna ay gebi ahaanba hawada ka saartay ciwaankii trump waxaan kaloon idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo ibraahim xasan daandurey
shirkadda twitter-ka ayaa jimcihii waxay ku dhawaaqday in si joogto ah ay u xanibtay cinwaanka uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku lahaa bartooda shirkadaasi ayaa waxaa tallaabadani ay ku sababaysay mid ay ugu hortegayso khatar kaleeto oo ay dhici karto in madaxweynaha uu bartiisa twitter-ka u adeegsado kicin qalalaase dadweyne bayaan ka soo baxay shirkadda twitter-ka ayaa waxaa lagu yidhi kadib markii aan si dhow aan dib u eegis aan ugu samaynay qoraallo lagu daabacay cinwaanka madaxweynaha waxaan si abadiyan ah aan u joojinay cinwaankaasi sababo la xiriira khatar kaleeto oo ay dhici karto in laga sameeyo kicin iyo horin qalalaase barta laga xiray trump ee twitter-ka ayay ahayd halkii uu kusoo gudbin jiray fariimihiisa siyaasadeed waxaana ku xiraa in ka badan siddeetan iyo siddeed milyan oo qof shirkadaha kale ee bixiya adeegyada ee ku xiran bulshada sida facebooka instagram iyo snabshat ayaa trump ka mamnuucay barahooda bulshada muddo shan iyo toban maalmooda dalalka qatar iyo sacuudi arabiya ayaa dib waxa ay u fureen xadkooda dhulka maanta maadaama ay soo ceshadeen xiriirkoodii kadib heshiis taariikhi ah oo lagu soo afjaray khilaaf saddex sano iyo bar u dhexeeyey sida ay tabisay wakaaladda wararka ee a f b sacuudi arabiya ayaa waxay xirtay dhinaceeda xadka dhanka dhulka ee qatar bishii juun sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii iyadoo qayb ka ahayd cunaqabateyn ay sheegtay inay jawaab u tahay taageerada dooxa ee kooxaha argixisada iyo ku dhowaanshaheeda iiraan arrintaasi oo qatar ay beenisay sacuudi arabiya oo ay weheliyaan dalalka isutaga ee maraadka carabta baxrayn iyo masar oo iyaguna xayiraad saaray socdaalka iyo ganacsiga dalkaasi qatar ayaa ogolaaday in xayiraadaha la qaado shirkii golaha iskaashiga qaliijka ee lagu qabtay dalka boqortooyada sacuudi arabiya diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalka induneisiya oo ay la socdeen in ka badan konton qof ayaa la waayay waxyar kadib markii ay ka duusha garoonka duuradaha caalamiga ah ee magaalada caasimadda ah ee jakarta diyaaraddaas oo ay leedahay shirkadda duuradaha ee sriwijaya ayaa waxa ay kusii jeeday pontianak ee gobolka west clementan warbaahinta dalkaasi induneisiya ayaa sheegtay in diyaaradda ay lumisay xiriirka muddo afar daqiiqa kadib a markii ay ka duushay magaalada jakarta shirkadda duulimaadka sriwijaya ee induneisiya ayaa waxa ay war ay soo saarta ku sheegtay in ay weli ururinayso macluumaadka la xiriira diyaaraddaas maqan warkiina dhegaystayaal waa nageentaas
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan garab iyo danduri oo warka caalamka inala socodsiinaya yukasiyaha halka aad ka dhegaysanayseena waa v o a aynu gudagalno qeybaha kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayno ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kadib kulan uula qaatay madaxda maamulada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo gobolka banaadir waxa uu muqdisho uga dhawaaqay in xukuumaddiisu ay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashada dadban ee soomaaliya si aan wakhti kale u lumin madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor ayaa isna sheegay kulankaasi kadib in waawaan uu ka dhex waday dowladda dhexe iyo maamulada jubbaland iyo puntland aanay wax natiijahay ka soo bixin warbixin arrintan la xiriirta waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle aqalka madaxtooyada afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafa waxaa ka socda shirar ay lahaayeen madaxweyneyaasha saddex maamul goboleed iyo madaxda dowladda dhexe federaalka soomaaliya shirarkan oo salka ku haya arrinta doorashada ayaa aad indhaha loogu hayay wuxuuna soo gaara xal xilli dambe ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaase maanta magaalada muqdisho kaga dhawaaqeen xukuumadiisu ay go-aan ku gaartay hirgelinta doorashada si taas looga guulgaaro oo afartii sannaba mar ay doorasho daafuran dalka uga qabsoonto waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa sidaa darteed walaalayaal xukuumadda federaalka soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan wakhti kale looga lumin shacabka soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada muqdisho toddobiyo tobankii sebtembar labada kun iyo labaatankii axmed kaariye qoorqoor madaxweynaha maamulka galmudug wuxuu sheegay inay jireen fariimo uu ka soo qaaday magaalada garowe iyo kuwa uu ka qaada filla soomaaliya balse aysan mir dhalin asbuucii lasoo dhaafay ku shirnay garowe waxay si sharaf leh iga aqbaleen dhexdhexaadintii aan u istaagnay waxayna sidii waxayna ii soo dhiibeen qodobo sida soomaalida dhan laga wada socto saddex ah oo ay ka dalbanayaan madaxda dowladda federaalka ah iyo dhinacyada kale inay fuliyaan si loo soo afjaro tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka kadib waxaan ku soo laabtay muqdisho aniga oo shirar la galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare mudane maxamed xuseen roble intaas kadib waxaan dib ugu celiyey madaxweyne siciid deni iyo madaxweyne axmed madoobe iyo dhinacyadii kale tabashada qabay go-aankii madaxda federaalka ee ku saabsanaa doorashooyinka si isgeeska haatan la taagan yahay looga dhaqaaqo dalka ay uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay oo wakhtigeeda ku qabsoonta waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in weli aysan wax jawaab ah ka soo noqon saaxiibaday madaxda puntland iyo jubbaland iyo dhinacyadii kale go-aanka maanta ay muqdisho kaga dhawaaqday dowladdu majaraha u haya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa si weyn kaga biyadiidan maamulada puntland iyo jubbaland lama oga halkay saldhiga doonto deeriska siyaasadeed ee xilliga ka taagan doorashada soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kale midowda musharaxiinta ayaa ka jawaabay go-aanka xukuumadda ay ku bilaabayso hirgelinta hanaanka doorashada ridwaan xirsi maxamed afhayeenka midowda musharaxiinta ayaa ku tilmaamay go-aanka xukuumadda ay gaartay inuu yahay mid ay ku doonayso in ay ku boobto doorashada wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa khadka telefoonka ku wareystay ridwaan waxaana uu weydiiyey aragtidooda go-aanka ka soo baxay dowladda annagu annagu waxaan u aragnay go-aankaasi inuu khilaafsan yahay heshiiskii halkan madaxda qaranka iyo midowda musharaxiinta ay ku gaadheen ee ay ku tegeen madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor iyo mudane muxuu ahaa guddoomiyaha golaha shacabka iyo cabdi xaashi mahdi guureed ay ku tegeen oo ay ahayd in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo lagala xaajoodo arrimahan iyo ra-iisul wasaaraha inay wax ka qabtaan waxaan jecelahay inaan xuso wixii lagu heshiiyey ee halkan aanu kaga tagnay oo ay iyagu nagaga baxeen oo fariinta ku qaadeen oo ay qabsadeen saddex cisho gudahood inay jawaab kusoo celinayaan weliba axmed muxuu aha cabdikaari arrintaasi uu hawsheeda inta badan uu qaatay
madaxweyne qoorqoor maxuudi kula soo laabtay shir buu qabtay wuu hadla wuxuu yidhi go-aankii aan la wadaagay oo ka keena waa la wadaaga dowladda dhexe waan ku celiyey balse kama soo jawaabin buu yidhi dhinacyadii aan ku laabtay oo aad kamid tihiin adinka marka maxaad uga soo jawaab weyseen muxuu sidii kusoo celiyey
madaxweyne qoorqoor isaga ayaan jawaab ka sugaynay oo madaxweynaha inuu jawaab ka soo celiyo waxa aan laga yeelaya arrinta muxuu ahaa si ballaan iyo arrimahan kale madaxweyne qoorqoor wax jawaaba oo nagu soo celiyey ma jiro saddex cishuu qabsaday saddex dhiciso waa dhammaadeen waa arrin la wada ogyahay oo markhaati laga yahay waxaan aad iyo aad iyo aad uga yaabanay nasiib daro in madaxweyne qoorqood uu yidhaahdo jawaabtii aan ka sugaynay xaggaasi nooma iman isaga ayaa jawaab laga sugayey wax jawaaba nagu soo celiyeen haba yaraatee ma jirto laakiin muqdisho uu ka sheegay inuu jawaabda ku soo celiyo bal saa ka soo jawaabi weyseen dee waxyaabahan la yaabanay ka mid tahay ilaa xalay madaxdu waanu wada joognay oo xafladii kadibna waanu wada kulanay ka horna kulamadaydu joogtay ahaayeen waxaanu ka warqabnaa in madaxweyne axmed qoorqoor iyo raggii kale xaggaa kabie laga sugayey iyaga inay jawaab lagu soo celiyaan jawaab xaggooda ka timid ma jirto waan gartay ridwan ridwan wakti wakti adag baa lagu jiraa waktigii dowladda wuu sii idlaanayaa soomaalidu doorashay sugaysaa go-aanka dowladduna wuu adyahay oo muqdishoay ku gaareen xaggee laga aadaya dhabahan dheeliskii hadda la taagan yahay
walaalow dee horta arrintan hadda arrin muxuu ahaa qof intuu keligii marorsado uu sidii doono ka yeeli kara ma aha waad og tahay dadka soomaaliyeed waxay rabaan doorasho xor ah oo xalaala oo lagu wada qanacsanya oo wada ogol ah arrintaasi muddaa laga hadlay annagaa waxawy mar walba waxaan soo bandhigaynay arrimahaas waxaan ka ogoleen wadahadal waana weli madaxweyne qoorqoor annagoo ka shirsan magaalada muqdisho hotel safiru noogu yimi waanu siinay mandate baanu siinay jawaab laguma soo celin haddana waxa ay ku shireen siciiddani iyo madaxweyne qoorqoor magaalada gaalkacyo waxay soo saareen in doorasho wada ogol yahay la qabto waan abrajiyad galena aad baan u taageernay haddana berow waan isugu nimi arrintiibaa lagu celiyey waxaa muuqataa dowladdu inay rabto inay maroorsato doorashada oo siday rabto ay ka yeesho waxaan ku baaqaynaa caqligu inuu shaqeeyo oo la qabto doorasho la wada dhan yahay doorasho ay qabanayaan guddi aan dhexdhexaad ahayn oo ay ku jiraan siyaasi ay ku jiraan mashaqaalid dowladda oy ku jiraan nabad sugidii oy ku jiraan ma dhici karto walaalow waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo shir loo dhan yahay ha la qabto in badan baa lagu baaqay xalay madaxweyne sacuudini waa uu sheegay annaga halkan aan ka sheegnay waa in shir la isugu yimaado lagu xallinayo si dhaba oo qoto dheer arrimaha ay runtii dadka soomaaliyeed ay qabanayaan ay u muuqdo intaasi baa suurtagala ma in guddiga la kala diraad weli qabtaan mase waad waad ka bedelantiinoo guddiga dib loo eego oo wax laga bedela rabtaan meesha bal dadku jira walaalow halkan arrimihii aan kaga wada hadalnay madaxdaas iyo annagu markii halkan aan wada joogno waxay ahayd guddiga in la saxo in laga saaro shaqaalaha dowladda in nabad sugidda laga saaro in cidda wax laga qabanaya muuqato taageerada u hayo musharaxana in laga saaro arrintaas halkan aanu baan go-aan kaga gaarnay oo waa laisla qaatay arrinta somaliland waxaa la isla qaatay maamulkeeda iyo habraaceeda iyo guddideeda in somaliland siyaasiyiinta kasoo jeeda loo daayo oo uu hormood ka yahay madaxweyne muxuu ahaa guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi iyo mahdi guuleed oo ah ra-isul wasaare ku-xigeenka arrintaasi in iyaga loo dhaafo kaasi wuxuu ahaa ridwaan xirsi afhayeenka midowda musharaxiinta oo khadka telefoonka ugu warramay waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
aqalka hoose ee koongareeska mareykanka ayaa faafiyey qoraallo cusub oo qabyo ah oo ay ku doonayaan in xilka laga qaado madaxweyne donald trump oo ay ku eedeeyeen dambiyo ay ku jirto kicin kacdoon shacab madaxweyne trump ayaa isaguna shalay ku dhawaaqay inuusan ka qaybgeli doonin xafladda calimasaarka ee madaxweynaha la doortay ee joe biden dhinaca kale shirkadda twitter-ka ee baraha bulshada iyo gebi ahaanba waxa ay xirtay hawada ay ka saartay ciwaankii madaxweyne donald trump haddaba wararkii ugu dambeeyey arrimaha mareykanka ka taagan waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac afhayeenka aqalka hoose nancy bolosi ayaa jimcihii sheegtay haddii trump uu iscasili waayo ay u sheegtay guddi-hoosaadka qawaaniinta inay ku dhaqaaqaan amooshin maamuska xayuubina iyo sharciyadda qodobka shan iyo labaatanaad ee dastuurka maraykanka kaas oo tilmaamaya xilka qaadista madaxweynaha tahli kari waaya inuu guto mas-uuliyaddiisa rasmiga nuqul ka mid a qabiya qoraalka maamuska xayuubinta oo dhex wareegaya xubnaha aqalka koongareska ayaa trump ku eedeynaya kicinta rabshad ka dhan ah dowladda maraykanka si loo dhalan rogo guuldarrada uu kala kulmay biden hogaamiyaha jamhuuriga ee aqalka sanadka mitch mcconnell ayaa senatarada jamhuuriga u diray qoraal uu ugu faahfaahinaya suurtagalnimada qorshaha maamuska xayuubinta isagoo xusay in sanadku ay qaban doonaan kulankooda kan xiga januari sagaal iyo tobankeeda islamarkaana ay u baahan yihiin heshiiska dhammaan boqolka senatar si si dhaqsaa la isugu yimaado taasoo macnaheedu yahay in eedayntu aanay bilaami doonin ilaa iyo trump uu xafiiska bandhaynayo waxaana sidaasi sheegtay ila ku dhowdhow jude der oo afhayeen u hadlay aqalka sheegay in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne trump xilli labiyo toban maalmood ay ugu harhsan yihiin xukunkiisa ay keliya sii xumaynaysa kala qaybsanaanta dalka twitterka ayaa jimcihii xayiray boggii madaxweyne trump iyagoo ku sababeeyey halista kicinta rabshado dheeriga waxaa soo kordhaya culayska baraha bulshada ee qaadaya tallaabooyina dheeriya oo ka dhanaa trump kadib gudagalkii darnaa ee maalintii arbacadii aqalka baarlamaanka ee capital hill wakhti dambe oo habeennimadii jimcihii ayaa madaxweynuhu ku soo jawaabay bogga rasmiga ee twitterka oo uu sheegay in tallaabada twitterku ay tahay mid la saadaalin karo oo uu ka shaqaynayo yegleelidda bara kale oo isaga iyo dadka taageersan aan la aamuusin doonin twitterka ayaa bilowgii hakiya bogga trump muddo labiyo toban saacadood ah kadib markii uu soo dhigay muuqaal uu ku celiyey sheegasho aan run ahayn oo ku saabsan musuq doorashada ah islamarkaana uu ku ammaanay dadkii rabshadda sameeyey ee galay aqalka capital hill afhayeenka aqalka hoose nancy bolosi ayaa xustay jimcihii in ay jenaraalka ugu sarreeya wasaaradda gaashaandhigga weydiisay tallaabooyinka yaalla ee lagaga hortegi karo in madaxweynuhu adeegsado weerar hubka nukliyerka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isaguna jimcihii qoraala twitterka uu soo dhigay ku sheegay inaanu ka qayb geli doonin caleemasaarka madaxweynaha la doortay joe biden taasoo jebinaysa caado qarniya lagu soo dhaqmayay oo ah in si nabada awoodda maamulku ugu wareejiyo ka xiga laba maalmood kadib markii taageerayaasha cadhaysan ee trump ay galeen aqalka capital hill ee maraykanka xilli uu koongareesku waday hannaanka ay sida rasmiga ugu ansixinayeen guusha biden ayaa trump u soo qoray inaanu tegi doonin caleemasaar ka dhacaya januari labaatankeeda wax ka yar hal maalin ayaa uu soo saaray muuqaal uu ku ballanqaadayo inuu wakhtiga u hadhay u hibaynayo in uu dabacsanaana nidaam iyo dhammaystir awoodda ugu wareejinaya biden joe biden oo ah madaxweynaha la doortay ayaa isna yidhi waa wax fiican inaan trump imanaynin caleemasaarka trump ayaa noqonaya madaxweynihii u horreeyay ee xilka haya tan iyo andrew johnson ee ka muquurtay xafladda johnson ayaa aan ka qayb gelina dhaartii madaxweynihii xilka kala wareegayay muddo haatan laga joogo boqol iyo labayo konton sannadood aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo warbixinta inoo soo jeediyey haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa ayaan maxamed ibraahim oo loo yaqaana ayaan taleex oo ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ee muddada dheer ku noolaa qurbaha haatanna dib ugu soo noqotay magaalada muqdisho marka hore kusoo dhawo barnaamijka ayaan
waad mahadsan tahay ritwan dhammaan v o a aad bay mahadsantihiin wandhowahay walaal tankiyo waayahay gabar soomaaliyadaa tahay saad ii sheegtay muddo waxaad ku noolayd dalalka galbeedka haatan waad soo laabatay muddo malaha soddon sannadood ku dhowaada kadib bal ka waran dareenkaaga
walaahi ritwaanow dareenkayga runtii maba qiyaasi karo aada iyo aad baan u faraxsanahay waxaan dareemayaa yacni farxaddaydi baa kala badbadatay anigu muddo soddon sano ah ka maqan meeshii aan ku dhashay caasimadii dalka soomaaliya muqdisho igu dambeysay anigoo nin yar ah maxaan ku odhan lahaa ayaan wadanka ka baxay anoo ina yar ah maxaan ku odhan lahaa waxaan tegay norway norway waan kusoo barbaaray waxbarashadeediio nolosheeda intii badnayd oo hore aan ku qaatay markii dambe waxaan u guuray oo nuhriga xagga ay canada canadana in muddaan kusoo noolaa adigu ku dhowaan toban sano waqtigan xaadirkana waxaan usoo wareegay ingiriiska maxaan ku odhan lahaa yani aada iyo aad baan u faraxsanahay waxaan aada iyo aad yani waxaan filanayay saan saan waxaan la kulmay ismaba laha oo dee waxa weeyaan badanaa dadku waxay maqlaan dee xamar rabsho badan baa jirto oo dhibaataa jirto oo meesha wax waa qarax baa jira oo intaa dhimasho iyo de meel mataqaanaa mar walba aad moodid inay ku maamuusan tahay dhimasho laakiin se dadku say moodeen ma aha de qof walbana indhihiisa u macalin ah walo dee dhibaatooyin iska jirjiraan haddana waxaan leeyahay ilaahay mataqaanaa nabad waarta iyo xasilooni buuxda intaba ha siiyo insha allah waxaan rajeynayaa nabad waayahay ka sokow inaad tahay gabar qurbaha ka timid oo hadda magaalada muqdisho muddo joogtay waxaa kaloo aad tahay gabar fanaanad ah oo inta badan ka mid a dee fanaaniinta gabdhaha ah ee dalalka galbeedka sida weyn looga yaqaano ama ama heesahooda laga dhagaysto marka laga hadlayo norway iyo dalka britain oo kale dhowaanna waxaad ii sheegtay inaad hees afmahaya qaaday bal haddii aad ii sharaxdo
ha walaal waxaa jirtay dhowaan inaan u baxay safar baydhabo janai oo aan maamulka koonfur galbeed aan kala qayb qaatay sanad guuradoodii labaad maxaan ku odhan lahaa halkaas oon deen u diyaargareeyey hees aan afmay ku qaadayo maxaan ku odhan lahaa heestan waxaa ii dhiibay midhaha iyo lixankaba macalin aada u weyn oo la yidhaahdo awaan huburo oo ah awaan runtii dee soomaalida geyga soomaalida aada looga yaqaano heesaha heesihiisana u dhiibi jiray fanaanka weynaa xasan aadan samatar oo aada ii gacan qabtay maxaan ku odhan lahaa waayo dee luqadda mayga kumaan hadli jirin ma mana aqaan runtii laakiinse waxyar waan ka barbartay intaan jooga baydhabo aad iyo aad aad iyo aad buu ii soo dhaweeyey aad iyo aad buu mataqaanaa dee ii xifdiyey heesta hees aada wacan madho iyo lex wacanba leh
marka heesta waa heesaad ugu talagashay sanad guradii labaad ee markii la asaasay maamulka koonfur galbeed bal haddii aad hal eray ama laba eray oo heestaas ka mida aad qaadi karto
gebra suuradleh oo saabir iyo sariig badan isiin leh reer baydhabo isiin leh samaani isku isiin leh
waayahay marka haddii bal maxaa tirina aad ku sheegta heestaas waa ay fiicnaan lahayd intaa iminkaan ku odhiyay haddaan kuu fasiro ritwano waxay weeyaan gabdho suurad leo samir iyo samir iyo sariig badan ayaad leedihiin aad ku sifaysantihiin ama aad leedihiin reer baydhabo isingleh aad ku sifaysantihiin aad leedihiin waayahay qaybo ka mid a heestana waxaa ku jira inaad aad salaamayso dadka reer baydhabo soo maaha haahey waxaa jirta dee qayb aan leeyahay safar dheeraan hasin marin jeelkin sababtiis sidrigii laabtay wadnaaday suntiyey sambabadaya ku roogdaan dadka reesoo galbeedow salaanoo gudooma waayahay marka imise kugu qaadatay saad ii sheegtay dee mataqaanid afmaayga oo ka mid a soomaaliga meeqay kugu qaadatay inaad xifdiso heestan
heestan waxay gu qaadatay hal habeen inaan xifdiyo hal habeen waxaa la joogay abwaanka abwaanka igama tegin ma ahayn dee abwaanadu badanaa waxa weeyaan midhaha intay ku siiyaan ama laxanka iyo midhahaba intay ku siiyaan koranayda waa ku kaa laakiinse abwaan huburow intii ila fadhiyey wuxuu yidhi ma kala tegino ilaa aan heesta aan hubsado inaad erayadii wax walba si wacan aad mataqaanaa aad ugu dhawaaqisid marka habeen dhan baan u fadhinay waxa weeyaan dad badan baa runtii hareerahaya fadhiyey oo baydhabaya kasoo jeeda oo fanaanin ah oo qaar ka mid yihiin fanaaninta qaranka hegan maxaan ku odhan lahaa muusigan waxaa noo tumay ustaad siid calawenki studio waxaan ku duubnay cabdifataax wadani markaa heesta hal habeen bay ku qaadatay waayahay intii aad muqdisho joogtay waxyaabaha ku soo jiita marka laga hadlayo fanka maxaa ka mid ah ilaan waa la socotaa hadda magaalada muqdisho waxaa laga yaabaa dadka inay dhalinyaro u badan yihiin baryahan dambe heeso oo ah heeso ay dhalinyaradu xiiseeyaan iyo fanaaniin ayaa magaaladii ka jira arrimahaas ilaa iyo hadda maxaad aada isleedahay oo aad ka baratay ama kusoo jiitay ama haddii ay jiraan fanaaniin aada la kulantay oo dhallinyaradaas ka mida iyo qaabka ay u fakarayaan iyo fankooda cusub saameynta uu ku yeelan kara dhallinyarada
walaahi ritwaanow waxa weeyaan saansaan aada iyo aada u qurux badan ayaan ka dareemay fanaaniinta musishinada abwaaniinta laxamiinta ku nool magaalada muqdisho waxaan aan arkay dad fara badan oo maasha alla oo maanta mataqaanaa wax badan fankii kusoo kordhiyey ama kusoo soo wadaba dhalinyaro mataqaanaa aada iyo aada iskugu takhaluujinaysaa ama dee waqti gelinaysaa inay wax cusub ay fanka kusoo kordhiyaan waxaa ka mid ah fanaaniinta aada caanka ka ah oo dhalinyarada aada u xiiseyso oo dee heese yar iska runtii fani faniyo oo dadku ay xiisayaan u ka mid yahay inanka yihahda sharmaboy oo bajaajlayaasha gawaarida dhexdooda maqaarka ka maqalsid maxaan ku odhan lahaa meesha waa la buuxaa ma soo koobi karo fanaaniinta yacni
waayahay marka la eego fanaaniinta soomaalida ee qurbaha ku nool qaarkood ayaa yimaada geeska africa ama soomaaliya ama magaalooyinka soomaaliyeed oo inta badan dee heese usoo bandhiga dadka soomaaliyeed fanka marka la eego kaalin intee leeg ayuu ka qaadan karaa ayay kula tahay adiga nabadda iyo dibudhiska dalka soomaaliya oo dee dib usoo kabanaya
wallaahi fanaaniintu waxa weeyaan kaalin aada iyo aada u sareysa oo aada u mugweyn bay ku leeyihiin saameynta nabadda iyo qarannimada intaba waayo waxa weeyaan suugaantu waxa weeyaan waa hodan oo waxa weeyaan runtii waxa weeyaan waa minshaar hadba sidii loo adeegsado weeye dadku waxna way ku hadleyn karaan waxna way ku hagaajin karaan waa waxa weeyaan waxyaabaha ugu dheereeya xagga miidiyada markay noqoto oo qofku fariima ku gudbin karo marka waxaan aaminsanahay inay olready imikaba ay wax badan ay kusoo kordhiyeen waxaa jira fanaaniin badan oo dee mataqaana hadda imika heegan ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin onkooda iyo qaar kaloo fara badan baa jira oo aada arkaysa ka muuqato dee mataqaana inay heegan ugu jiraan nabadda iyo wacyigelinta bulshada intaba sidoo kale fanaaniinta kale oo dee iyaguna aan dowladda aan ka tirsanayn dee caadiga maaragtay markaa waxaan aaminsanahay runtii in la dhiirogeliyana way mudan yihiin fanaaniintu waa kaalin weyn waayahay fanaaniinta aada jeceshahay ee mararka qaarkood heesahooda aada qaado waxaa ka mid allah yaraxmo saade cali maxaa ka mid a heesaheeda aada dib u qaaday
ilaah naxariisto saade cali ilaah naxariisto marka heesyada waxaa ka mid ah ritwan aan anigu soo qaaday hees la yihahdo kow afgarad heestaas waxaan soo qaaday oktoobar bay dhimatay sanadkii oktoobar ay dhimatay adigu sanadkii ku xigay ayaan maxaan ku odhan lahaa january soo qaaday heesta afgarad anigoo markaa iyadii dib soo xusaya runtiina alxamdulilah rabb alcaalamiin fanaaniin badan baa markaa dabadeed heesaheedii soo qaaday baa jiro dib soo wada xusay heesta labaad aan ka qaadana waxa weeyaan anigu aan in badan jeclaan jiray qodhi qodhaydu waxa weeyaan heestan layihahdo liibaan mala adduuno waxaa ka mid ah heestaas ereyadeeda libaan maleeyaya adduunyo libaan maleeyaya adduunyo loxiyo khadkisuba marbay kala lumaano haddaan lilaafkaaga lagu qorin hanta aan ku lulaatana lingax waadu weyda hadigoogo kuladaynabaan kolkol bay lugtaadani loxodka ku tilmaantaa waaya aada iyo aad baa umahadsantaha ayaan kheyr badan oo kuu rajeynayaa iyo in magaaladii aada muddaba ka maqnayd in maaragtay si wanaagsan aad waqti ugu qaadato maxaa ugu dambeyn aada jeceshahay inaad la wadaagto dadka guud ahaan soomaaliyeed ay ku dhageysanaya ee qurbo joogtuna ay ka mid yihiin
su-aal aada u fiican baad weydiisay ritwan waad mahadsan tahay horta waa inaad soo dhaweyseen v o a ahaan ritwan wallaahi walaalow waxay weeyaan anigu waxaan aada iyo aada u jeclaan lahaa inaan qurba joogta daafaha dunyaa duniyadeyda kala jooga inaan ogeysiiyo una sheego dalkiina mar walba idin baahan yahay caws jiilaal waxa la yidhi waa lama huraan maxaan ku odhanaa soomaalida dhibaato fara badan bay soo martay waxaad waxaad moodaa iminka inuu waqti yacni nasri iyo rajo fara badan ba inay soo muuqato ha niyad jabina kanaad u dhalatay waa dalkiinii waxaan rajeynaya insha allah inuu halkaa kasii ambaqaado inta hadeer aanu haysano iyo in kasii badanba in ilaahay idin gaadhsiiyo maxaan ku odhan lahaa anigu ayaan gaar ahaan sanadkan maanta ah waxa weyaan waniga baydhaba tegay insha allah hadii la yidhaahdo haas baan soo wadaa maxaan ku odhan lahaa jubbaland jabuuti galmudug
marka magaalooyinka soomaaliyeed inaad martaad jeceshahay ha dhul fara badan jigjiga oo aan doonayo qorshaha igu jira haddii ilaahay saamixo insha allah waayahay waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga waad mahadsantaha walaa ritwaan toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya ayaan maxamed ibraahim inta mar kale aynu kulmi doono haddii ayba hawooda layeegmo waa ridwaan xaaji cabdiweli wadilaah nabad
aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi ayuu ahaa weli waxaan ku guda jirnaa laanta afka soomaaliga ee v o a oo fiidnimadan aad dhegaysanaysaan markanna kusoo dhowaada barnaamijka cawayska washington waa kan cabdixakiin maxamuud shirwac
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sheekadan dhagaan u furnayn qalbiga miyay dhigtaa warkabaanaa dhagax la hadlay qofaan dhibka caashaq arag miyuu dhaba moodaya anuu hooy iga dhigtee haddaan dhinacyada la qaban la dhowrin sidii dhallaan
bal dhagahaasi aan qalbiga u furnayna sida loogu maare helaya iyo weliba heeska curata qisadaasi barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan hasayga dardaadan ayaan ku holinayay
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii alabuurka iyo heesaaga iyadoo caawana aynu ku wadcaweyn doonno
shal waxbaa kugu soo dhacay ka jooge qalbigii weli qofun buu sii rabaa noloshii waxaan rabaa in qofka inaan kusoo kordhiyo beerkii dumarku markaa ragga mana barto kamana ilbaxo mana barto uu ku belanbeliye ma tiraahdo kamana ilbaxdo nin ma arki kara ma tiraahdo waa qayb kaloo ka mida waraysiga ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada idil barkhad kaasoo ay kaga warrami doonto qaybo ka mida waayaheedii fanka barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal intiinnii la socotay barnaamijyadii cawayska washington ee aynu soo dhaafnay waxaad ku maqasheen suugaan kala duwan oo curiyey maxamed jaamac oo ku magac dheer emje oo alabuuro ku nool magaalada gaalkacyo kuwaasi oo badankooda uu ku fadhiyey qisooyin run ah oo barnaamijka u sheegay abwaanku taasoo ay ugu dambaysay qisadii dookhii iyo weliba calafkii kala dacwoonayey haawana waxa uu inoo hayaa oo inala wadaagi doonaa heesta dhag aan u furnayn qalbiga iyo weliba siday ku timi ballandii kala baxo oo aan soo dhoweeya abwaan m j oo inoo sharaxaya sida ay heestaasi ku timi
cabdixakiinow heestan dhag aan u furnayn qalbiga oo ereyadii laxanka baanigu aan sameeyey waxay ahayd qisadu guriga saxardiid maxamed saxardiid saaxiibkay anoo jooga hargeysa ayaa nin aanu isku wanaagsanano saaxiib ahayn ciyaalkii noogu yimi marka wuxuu iga shekeeyey qisadan inan uu loo sheekaysto oo ay saaxiiba yihiin ama ay isku wanaagsan yihiin asagu dee dhankiisa uu jecel yahay laakiin sida muuqata ayadoo aanay danaynayn marka wuxuu igu yidhi maantao dhan baan war u sheegaya waan u mahmaahaya waan la sheekaysanaya mar dambe igu leedahay buu yidhi maxaa tiri ku soo celi markaas ku celiya haddana markaas leedahay aniga waan iska mashquulay haddana igu soo celi maxaad tirahdaa ito marka dee warkaan ku soconayn malaha waanay danaynayn marka sheekadan dhagaan u furnayn qalbiga miyay dhegtaa warkabaanaa dhagax la hadlaya qofaan dhibka caashaq arag miyuu dhaba moodaya anuu hooy iga dhigtee haddaan dhinacyada la qaban la dhowrin sidii dhallaan kalgacalku miyuu dhismaa heesta saasay ku jireen isla markii baan samaynay laxankii baan ku duurnay isla markiina laxankii markaan sameeyey ereyadiiba saxardiidna hore ku tumay dee isla daqiiqadii baanu samaynay runtii heestaasuna sidaasay ahayd oo dee qof aad maanta o dhan la hadlaysa lakin warkaaga aanu ku soconayn bay ahayd maandhibka caashaqaara iyo dabka moodaya anugoye iga dhigteye wayanugoye iga dhigteye haddaan dhinacyadaan la qaban la dhowrin sidii dhalaan kalgacalku miyuu dhismaa haddaan dhinacyadaan la qaban la dhowrin sidii dhalaan kalgacalku miyuu dhismaa haddaan dhulka roob ku dicin iyay dhirtu soo baxdaa dhalooliyo ubax dhashaa haddaan dhulka roob ku dicin iyay dhirtu soo baxdaa dhalooliyo ubax dhashaa wadnaha xiisugu dhex tegay haddaanu la maanidayn dhawacunaa bogsoonaya dhawacunaa bogsoonaya wadnaha xiisugu dhex tegay haddaanu la maanidayn dhawacunaa bogsoonaya dhawacunaa bogsoonaya
waxaynu intaasi dhegaystayaal kaga nimaadno ee heestaasi u qaadaya fanaanka qamar sugaani halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka cawayska washington ee v o a haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysigii ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada idil barkhad heesta tidhaahda beer dumar aday baday kulaylaha inaan bacad lugeeyo aday baday habeen badh inaan baxo madow inaan baxo midow aad heestaasina waa waayaheeda waa waaye koley aan taasun ka fogeyn iyadana bal nooga waran
heestan waxaa sameeyey abwaan la yidhaahdo cabdimasta laxanka waxaa saaray lejan xasan aadan samatar waa heestaan beriga qaadi jiray laakiin aan saddex annaano kale soo cusboonaysiiyey heesta abwaanka weli qisada heestaasa igama sheekayn kolley waxaan u malinaya gabdhaha beerka dumarku ragga inaan ben una ka ilbixin waase anugu turjutay kolley qisada heesta laygama sheekayn anba iska turjunta waxaan turjuntoon gabadh inta la dhibaateeyey haddana dhibaatadii shalay ku dhacday aan weli waxba ka baran oo haddana dab kale ku dhacda bilmatan gabadh baa weli shukaansanaysa dhib baa ku dhacaya isma odhanaysa dhibkan shalay buu kugu dhacay iska daaya haddana wuu sii soconaya waa nolosha caadigeeda marka waa halkan ilan beer dumar baan baran ilan beer dumar baan ka ilbixin ragoon barane
ka ilbixin ragoon baran Ah, because qof baa xumaynaya gabdhihii markuu qofkii xumeeyo wen- welis- dee in- intay doontaba ha qaata ma bila ama sanada ee laasim gabadhaas waa gabadhii waa- ama gabadha gabdhuhu waa qofkii mar kastaba qofkan xidhiidh la bilaaba mana xasuustaan shalay wixii ku dhacay dab aniguba iska soo qaadaba wax haddii ay ku dhacaan imika bilmatal oo kale misaale ma odhanayo shalay waxbaa kugu soo dhacay ka joogi qalbigii weli qofan buu sii rabaa noloshii waxaan rabaa in qofkayna kusoo kordhiyo beerkii dumarku markaa ragga mana barto kamana ilbaxo mana barto uu ku belanbeliyema tiraahdo kamana ilbaxdo nin ma arki kara ma tiraahdo marka saas- saasay hees tahay marka waa ila beer dumar baan ka helbixin oo rag baranay
ragoon baran habeen madow bay baxday way balanbashay way dhibaatootay tiraasa lagaga soo sheekeeyey ugu dambeynta waxay leedahay ilan beer dumar baan ka ilbaxay ragoon baran
aday baday kunayna aday baday aday baday kunayna aday baday inaan bacaan lugayo aday baday habeen bad inaan baxo madow inaba aan lugeeyo aday badaya habeenbaad inaba xoog madow aday baday jaalkanigu sii balladhiyo aday baday warbeeni bananaan damaanay aday baday jaalkanigu sii balladhiyo aday baday warbeeni alana damaanayn ilambeer dumar baan ka ilbixin ragon barane ilambeer dumar baan ka ilbixin ragon barane ilambeer dumar baan ka ilbixin ragon barane ilambeer dumar baan ka ilbixin ragon barane aday baday kaniina aday baday aday baday kaniina aday baday inaan baxo madowo aday baday barbaartaba inaan adi dagaala baxo inaan baxo madowo aday baday barbaartaba inaan adiga kala baxo aday baday jacalkanigu sii buddaciyo aday baday warbaqdi anana damaanayn aday baday jacalkanigu sii buddaciyo aday baday warbaqdi alana damaanayn
Een, eh, qurbaa lagu nool yahay oo nolol qurbaa jirta wadankiina sibaa loo noolaa qurbaana sibaa loo nool yahay culaysyadu dhinacna iskaga mid noqdaan dhinacna ha ku kala duwanaadaan muddaad qurbo joogtay markaynu eegno nolosha qoysnimada iyo hanaanka loo nool yahay dee dabcan suugaantaad kusoo jirtay fanaanad baa tahay nolosha adduunka waad arkaysaa haddaa isbarbar dhigto nolosha iyo qurbaha iyo weliba kii wadanka iyo nolosha u kala fududahay ama u kala culus tahay
wallaahi horta wadankii anigu wax badan maan soo noolaynoo horta markian ciyaal ahaa ilaa imankan qof weynahay qurbo umaan joogay laakiin way jirtay beri dhexdaasoon dalkii guureen degana oo nolosha soo arkay anigu horta mar waliba waxaan jeclay nolosha dalkii aad u jeclahay nolosha dalkii waa nolol bilaastaraysa waa nolol bilaa buuqa waa nolol iska jeelgaraynayso waa nolol aan qal- hamigaaga iyo qamigaaga iyo qalbigaaga una maqnayn laakiin halkan hamigaaga iyo qalbigaagii baa maqan waxaad sanaysaa goorma hooyadan caanu tegi goormaad reerkiini tegi goormaad dalkii tegi goorma goorma baa mar walba kugu jirta labada waxayna odhan jireen soomaalida hore labada sul baa ku taagan yahay qofku labada sulba uga taagyaasa caqliga hawaayin marka mar walba waatan xilligii fasaxii baa laleeyahay goorma fasaxaa soo galayaa lagu marka dambe waan tegayaa waan tegayaa laakiin marka dalkii timaado warqad lalaalayso lacag doonaysaan aad ka fikraynin oo biil ah waxaanad ka fikraynin suulasha ku taagan faraakuma taagan cagyo dhulkii wada dhigtay halkaasi waxaad helaysaa familki xasilnooni buuxda bilmatalan hadday shaqadii guriga iyo hawshii noqotay iyo gargaarna familkii baa buuxo ka abiyada reerkii ehelkii oo dhan baa buuxa mararka qaarkood shaqaalaa la helayay anugu dalkii qofka wax ku haystaay intuu waxu barto ku noqda nolol janno adduun buu gelaya laakiin qurbahan inkastan anigu horta wanaad uga madcelinaya dowladdaa ku noqdahay oo de maasha allah waxna ku barta weli waxbarashadiina sii wado caruurna ku haysto nolol qurux badan oo qof bilaadan ku nooliyaba alxamdulillah maasha allah ilaahay subxaana watacaala mahadaga haatee ku joogaa laakiin mar walba hamigeyga iyo qamigeygu maqan yihin sulashii baan ku taagnaa jiro waxaa sheegtay goormaa dalkii tegi sweet home home sweet goormaa tegi umar isla caruur u baqi maysidoo dee qolyii farinjigiiba caruurtii ma arkaysid dee yaabo fara badan bay niyaddu mar walba dalkaaga hooyay wax loo dhigaa ma jiro halkana duruufaa loo joogaa annagoo gamad celina dowladaan la noolnahay de maasha allah nolol haddii la yidhahdo horta nolol quruxdeed iyo horumarkeed iyo fiicnaanteed bartan bay taallaa kartoo laga hadlo horta because dalkeenni nolosha taallay waa taanku u sheegayo cuntada firaashka cimilada firaashka iyo waalidka aad la joogtay ciiddaada hooye joogta laakiin markay horumar iyo mustaqbal iyo dee wax ka qabsi iyo dee cadaalad ay noqotona qurbahan baynu u joognaaba oo maanta ardayga jaamacad ka wada baxdaan qurbahan beritoor laguma odhanayo dee dib u jeeg iyo adeerkii baaga fadhiye halkii waxbarashada ku keentay baad ka taqay hay waxaan looga dhigi karin baa jirada qof waalidkiisa xaggaa joogo adduunyadoo dhan ba xaggaa ka jirtay ka dhigantay dhinacba wax buu ku fiicanyay dalkeena cimiladii waalidkii ehelkii qaraabadii qoyskii halka ciidaadii hooye ee la joog ka soo jeeday waad ku faraxsan tahay wax marnaba absmid loo dhaafaa jirin adasaantan waxaad waxaad tabaysaa shaqo waxaad tabaysaa cadaalad waxaad tabaysaa indhuhu doonaya dhul qurux badan oo dee dad ku tabceen dad ina lamid unba ku tabcay qurbahan nayna marka dal quruxdii hadii la dhahdo horta dalkuu qurux badan yahay maasha allah laakiin dalkiibaa waxa u baahanya dib u habayn iyo wax badan buu u baahanya marka marka isbarbardhiga mar walba miisaanka waxa koraya oo kor noqonaya dhulkuna tegaya qorbe erkan waxa dalkii dalkii hooyad wax loo dhigaa ma jirto laakiin dalkii wadanba wax buu ku fiicanya marka darunta laga waaga waxaan leenahay iyadana ilaahay nagu sibo iyadoo nabadgelyahay iyadoo aynu insha allah saas sulasha iyadoo cagaa dhulka si loo wada dhigo wadankii la tegay haddii la yidhaahdo aamiin insha allah insha allah one day insha allah marka haddaynu soo noqono dhinacii sugaanta hees waxaa jirta la yidhaha danta guurka ama dan guur dan guurkaas qiyaastii markaa dhaqanka iyo guurka iyo dantiisii waayaha iyo wadankii intaan ka waranuunba heestaasina ku dhowdaan filaya heesta haddaad noo sharaxdo
heestan waa hees taariikhiyan aniga ah waa niloobiyada laftigeeda waa qiso markaa ani iyo wiil aan nolosha ku midownay bay ka hadlaysay marka ahaan heesta markii la sameeyey waalidka sameeye wiinanka sameeyey baa wuxuu ogaa xidhiirkayga marka waa kaga sheekeynaya danta guuda danta guura ayuu leeyahay heesta waxaan wada qaadi jirnay aniyo fanaan odhan jiray himilo aad u salaamayo baa wada qaadi jirnay marka qisaan iyo isaga unbaa laga sameeyey qiso waayihiini rasmiga nolosha ku saabsanayd ha marka isaguna waa kala dooqiyo anoo kugu doortay qurux ma jirtee ana waxaa leeyahay deganidaada oo ku darsatay aqoon marka waxay ka turjumaysaa midkeeba mid qof wuxuu ku doortay laba qofa isku faraxsanoo noloshii ku midoobo midba midka kala ammaanaya wuxuu ku wanaagsan yahay sheegaya marka waa heesta baaba heestii calaf inuu dhaco sababta u ahayd odhan karaa
dugoo jacayl carabba lemlelaba darafkiyo waqtiga dala dubahow jacayl carab dalemle laba durubkiyo waqtiga dalal kala jira dagaynaysa daganida adowo ku darsaday qoon daganida adowo ku darsaday qoon daadban kalgacal خيب
heestaasi ayaa dhegaystayaala barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan u dambaysay tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
rag daryeelka qoys ficilkala durko dad iyagoo laqa damana murtida agadaynaya rag daryeelka qoys ficilkala durko dad iyagoo laqa damana murtida agadaynaya daganidaado ku darsaday qoon daganidaado ku darsaday qoon daadbankalgacal dayaku heye daadbankalgacal dayaku heye ku ducayso khayr Ah, ku ducayso khayr
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah wada cudulo laysku wada cabirayo surka iyo cabaadiyaha markii aan tiniyo cili casaankaaga dheedaba lacajabay ilwaadee na wada cudulo laysku wada cabirayo subka iyo cabaadiyaha markii aan tiniyo cili casaankaaga dheedaba la cajabay ilwaadee calafnimo ku raacda cawa iyo ayaanle calafnimo ku raacda cawa iyo ayaanle calafnimo ku raacda cawa iyo ayaanle calafnimo ku raacda cawa iyo ayaanle dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ifkacaana iyo nabad iladli ku noolo iladli ku noolo cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ifkacaana iyo nabad ciladli ku noolo ciladli ku noolo dimaagan ulayge dimarkay u ciira xeligood cayaariyo dimaagan ulayge dimarkay u ciira xeligood cayaariyo cirribkiyo dibnaha iyo inta qadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo inta qadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo waa tahay dhegaystayaal idaacaddii fiidnimo ay si wada jilay la socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari waa nagayntaa tan iyo berito dhammaantood isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
codkarnimada dhaalaanka carabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray calabkaba adoo kale habeen lama caweyno caadiyaal umanara codkarnimada dhaalaanka carabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray caalamkaba adoo kale habeen lama caweyno caadiyaad umanara inan yahay corkood da'ay cosab soo baxaad tahay inan yahay corkood da'ay cusub soo baxaa tahay inan yahay corkooda ay